kulankan ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada hirshabeelle oo kaashanaysay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ayaa ahaa mid diiradda lagu saarayay in la helo caruur da-doodu u dhexaysa saddex sano ilaa iyo lix sano jir iyadoo ay isla qaateen mas-uuliyiintii kulankani kasoo qayb gashay in la qorsheeyo wakhtiga ugu dhow ee howshan la qaban lahaa kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada gobolka shabeellaha dhexe sheekh maxamed maxamuud ayaa soo dhoweeyey xanaanada caruurta iyo sida loogu baahan yahay waxaana ilaahay ugu mahad celinaynaa sida toosane wanaag badan ee uu barnaamijkan noogu socday kelimadda xanaana kelimad carabi waaye xadaana oo laadhay ka timiday soomaalida laad kuma hadashay xanaano ay tiraa marka kutubta fiqigu markay ka hadlaayaan xanaanadaas ilmaha kaliya kuma sinaan waxay ku daraan waayeelkay ku daraan markii waayeelka uu waalidkaa u gaboobo xanaano u baahan yahay hooyada haddii gabowdo aabbaha hadduu gaboobo qofaan lagaa xigin ilaa cid meel cidla taagan ma jirto shareecada islaamka qof waliba meelay ku tiirsantaha marka leesdhexlaayaad ka fahmaysaa sida leesu dhexlaayo ayaa xuquuqdan laysugu leeyahay markaa sida mataqaanaa oo walaayada gabadha loo kala leeyahay ayaa haddana laysugu xigaa kulli isku boosay soo istaagayeen diinta ilaahay cajiib waaye marka kelimadaas xadaaradaa sidaas waaye marka xaggii caruurta iyo xaggii waayeelkaba xoogaa kuma fiicnin inkastoo si fardiya qof walba waxa ilaahay karansiiyo uu sameeyo haddii si jamaaciya oo caalamiya oo wanaagsan oo qarannimo ah loo habeeyana waa aaday u fiican tahay waayeelkuna waa noogu soo xigi doonaa balse aan marka hore caruurta aan hagaajino waxaana rajaynaynaa casharadii halkaa laga qaatay inay si toosa noogu dhaqan galaan waxaan ka filanayno oo ah in aan helno goobo fara badan oo lagu habeeyo arrimahaas looga shaqeeyo xanaadaas caruurta inaan heli doonaan rajaynaynaa ay degmooyinkeenna oo dhan iyo stateka dhan ay ku fidaan marka intaasaan kusoo gebagabaynaa waxaana kulankan goobjoog ka ahaa afar wasaaradood oo ay ugu horeyso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare wasaaradda diinta iyo owqaafta wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka xiritaanka kulankani waxaa ugu dambeyn soo xiray agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha hirshabeelle cabdulaahi saalax muudey
insha alla waxaan rajeynayaa cilmigaad halkan nooga faa'iidayseen insha alla inaan ku dhaqmi doono annagana inaan ka shaqay doono sidii xanaanadii carruurta xarumaheeda u badal lahaayeen inta badan beledweynay ku yaalaan xarumaha xanaanada carruurta toban xarun oo xanaanada carruurta beledweynay ku yaalaan jordan hadday bilaw ku yihiin oo bilaabanayaan hal xarun waxay ku taallaa degmada mahdaay uu nagala joogay maamulaheedii marka insha allah waxaan rajeynaynaa marka dambe noo soo noqon doonaan cali iyo imaam aamino inaan arki doono insha allah xarun fara badan oo xanaanada carruurta lagu xanaaneeyo taas insha allah waa ku dadaalaynaa talooyinka ustaad nuur noo soo jeedin insha allah waa waan qaadanaynaa midda focal bontigo state levelkan wuu jiraa oo waa tiim mar dhow la qaatay oo xilli mid iyo raggan cusub hadda la qaatay wasaaradda loo qaatay qayb ka mid oo beledweyne uu joogaa waa nin lagu magacaabo maxamed axmed xiriye ala dhahaa beledweyne uu joogaa oo focal bontiga e e c ga ama legaldo education officer ninka xafiiska nooga qaabilsan waaye inta badan way xiriiraan maamulayaasha xarumaha xanaanada carruurta way xiriiraan insha allah wuuna imaan doonaa magaalada joor oo imaanaya in xafiiskaasna insha allah waa waa u diyaar bajetkiisa in la furan waa waa qorsheyna insha allah bishaan gudaheeda intay bishaan dhammaanin ama febraayo tobankaa dole xafiiska waa la furaya insha allah asina bajidka waa u diyaar midda ah in wasaaradaha ayakana inay ku macnaha meel isla tagaan ay ku heshiiyaan qaabkii waxaan loo maamuli lahaa waa sax oo waa ku jirtaa activity dhan oo g b a ka mid a waa inay kulmaan wasaaradaha xiriirkan ka dhexeeyo sida wasaaradda diinta oo qaafta oo kale iyo wasaaradda waxbarashada inay fadhiistaan heer state iyo heer federaalba inay wada fadhiistaan kadibna meel lasala dhigo qaabkii hoosaas loo maamuli lahaa waxa uuna ku guubaabiyey in wixii la bartay lagu dabaqo dhaqangelintooda iyadoo aada loogu baahan yahay sida laga wada dhawaajiyey in caruurta inta aan iskuulka la geyn ay u baahan yihiin xanaano iyo tarbiyo